wadankan wuxuu leeyahay gobollo caan ku ah xagga wax soo saarka beeraha oo ay ugu horeeyaan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe jubbooyinka bay bakool hiiraan aada wax looga soo saaro dhammaantood dhibka ugu weyn hadeertaan haystaa waxaa weeye inay kala xirxiran yihiin oo ayan ay isu gudbi karin oo socodka uusan ahayn socod furan oo gaadiidkan socdaa marka uu xanimo micnaheeda waxay tahay suuqyadii soo yaraada waxay tahay dalagii meesha ka soo go-ayay oo aan loo iibgeyn karin gobollo kaleeto aan la geyn karin taasina waxay caburinaysaa wax soo saarkii meesha caburinaysaa taasina waxa ay dhalisay marka in wax soo saarka hadda xaaladiisa markaad fiiriso heerkii laga rabay oo ahayd barwaaqada gobolada tan ka taagan markaad fiiriso roobka ay helaan dhulkooda sida uu u yahay dhul maxaan ku dhahdaa wax dhala uu yahay iyo waxa kasoo baxaya isma lahan maamulka beeraha ay berigii horeto waxaanu aada uga hadli jirnay sida loo helo dhul loo helo xoog in la helo maalgelin in la helo maxaan ku rahdaa waxaa iminka iyadana arrin aada u weyn noqotay amniga haddaanu amni jirin wax soo saarka aad waa u dhib badan yahay maaragtay marka amniga aad ka hadlaysa xaggee uga imaanaysaa ma al-shabaab iyo ammaan darada kale mase mase amni gudaha dowladda dhankaasi ka imaanaysaa wallahi beeraleyda haddaad la sheekaysato hadeertaan labada dhinacba waxaa laga qaadaa canshuuraa laga qaadaa ay meelaha ay sida tooska ah ay al-shabaabka u maamulo waxaa laga qaadaa canshuur baa laga qaadaa canshuur go-aan oo la yaqaano waxaana ay maxaan ku rahdaa ay ka jaraan waraaqo loo jaro oo ay kaga baxaan meelaha ay ka xukumaan waana ay ku talagalaan oo maxka fiican baa loo qaadaa waxaa kaloo taasi weheliya jidka ay soo marayaan gaar ahaan shabeellaha hooseo kaleeto haddaad fiiriso waxa ay aada uga cadaadayaan in dad dareyskii ciidanka sita ay taagan yihiin oo ay si isdaba jooga oo taakataaka ay u joogaan waxna ay uga qaadaan canshuuro ay uga qaadaan canshuurahaasin canshuuro maahan qaab dowladeed loo bixiyo oo la gooyo oo maxaan ku rahdaa la yaqaano maahan waxay taasi dhalisay marka in ay hadda aada uga cabaadaan in ay waxba ka faa'iideynin wixii soo saarayeenba lagu cuno jidka lagu cuno maaragtay taas waxay u baahan tahay marka dhinaca dowladda gurmad xoog leh oo ay dadweynaheeda iyo beeraleyda ugu gargaarayso in guddi la saaro lasoo fiiriyo lasoo baaro la xaqiijiyo cabashadaas waxa ka jira iyo waxa aan ka jirin hay-adaha amniga iyo beeraleyda ay isu yimaadaan laga wada hadla markaa sidii loo suuragelin lahaa si aan carqalad lahayn inay dadkan wax soo saarkooda ugu jeestaan wixii ay ka soo gooyaanna iyadoo aan dhib loo geysanin ay suuqa u keensadaan mudane baafo u aagaad wasiirka ahaydna dhibkan wuu jiray marka markaas ma isku dayna xalliso wallaahi berigaas cabasho nooga timid beeraleyda waxay keentay in aanu hor fariisinno ra-isul wasaarahaan hor fariisinno ra-isul wasaaraha ay wada hadlaan ra-isul wasaarahana amar uu ka bixiyey in maxaan ku rahdaa hay-adaha ammaanka arrintaas ay usoo jeestaan waxaan xusuustaa in aanu beeraleyda guddiya ka socday gaar ahaan kuwan beeraleyda waaweyn ahoo mooska iyo liinta iyo soo saara iyo inaanu hor fariisinay wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha nabad sugidda intaasoo dhan inaan inta hor fariisinay ay si fiican uga wada hadleen waxay taasi dhalisay in tallaabo la qaado markii oo beeraleydana ay aad ammaan uga soo jeediyeen tallaabo markaas ka horreysayo dhinaca afkooya ahaydna ay sheegeen inay waxtar lahayd waxaan u malaynayaa taasi muddaa lagu soo mooday kadibna waxaa haddana dib u soo xoogeystay cabashada hadeertaan sida xooggale uga soo yeeraysa beeraleyda uga soo yeeraysa mar walba beerahaad si gaara khabiirna ugu taa ulug leedahay dadka wax soo saaraya baa ku jira le xerooyinka barakacayaasha muqdisho ama meelo kale waana sababta keenaysa in wax soo saarkaba u yaraada marka walaacaas muxuu muuqda adiga haddaad fiiriso soomaaliya maanta xaaladda ay ku jirto markaad fiiriso waxaa aad u kordhay dadka miyiga ka yimid ee magaalada kusoo qulqulaaya waa sii badanaya labaatankii sano maantana maalan xamar oo kale haddaad fiiriso goboladii wax soo saarka dadka ka shaqaynaya halkaan ay wada joogaan awalan waxay kasoo carareen nabadgelyo xumay kasoo carareen maantana markay sanooyin ay ku daaheen waxaaba adagba inay dib u noqdaan walow qoysaska qaarkood ay dad ka tirsan ay dib ugu noqdeen oo soo saarkii ay xagga ka wadaan halka kana ay ka xoogsadaan waxaa magaalayntii aad bay u xoog badatay waa lasoo reer magaaloobay magaalada lagu soo batay hawshii dhibka badnayd oo gadaal jirtay waa laga yimid